hum calaa bacdin way kala dheeraad leeyihin mid walibana dheeraadkiisa waa ku imtixaanayi walal aakhiratu baa ilaahay uhi ta dambe oo jannada ahi akbaru darajaatin tii weyn weeye xagga derajooyinka aakhira darajooyinkeedu way weyn oo akbaru ti tu weyni badan weeye tafdiilan xagga dheeraadsiinta aakhirana waa la kala dheeraad leeyahay jannaba ha la wada galee taa macnaheedu waxa weeye akbaru ayaa laba jeer aayadda ay ku celisay akbaru darajaat wa akbaru tafdiilan halkan waxba dadka ha eegin oo ha u indhataagin waxa ay hayaan dadku ee lagu fadilaye tafdiilka asalkii waa kaa laa tajcal akhlaaqiyaadka cajabta badnaaba hadda ilahay uu sheegaya ummada ummad ay ku noqon lahay iyo aadaabtii faadilka ahayd usuul alakhlaaq ummahaat lakhlaaq laa taj markaa waxaa kaloo naskuu bayaaminaya insaanku intuu ifkan joogo inuu xuquuq fulinayo xuquuq lagu leeyahay xaq lagu leeyahay ayuu u nool yahay inuu xaqiijiyo iskama noolo oo iskama cunayo oo iskama raaxaysanayo une bal xuquuqdan eeg see u kala weyn tahayna eeg iyo see u kala horaysa wa qadaa rabbuka ilaahaagu waxa uu xukumay an laa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane keligii cafwan laa tajcal maca allah ilaahay hala caabudin ilaahan aakhara ilaah kale waa shirkigii shirkiga waxaa la idhaha ka durug ilaahan aakhara unbaa lagu uhi waa tankiir wuxuu doonayaba ha ahaado fataqcuda dabeetana aada fadhiisata madmuuman adoo ceebaysan makhduulan oo guuldaraystay haddaad ilaahay ka durugto ceeb iyo caydh baa isugu kaa darmi doonta wax ka xumi ma jiro qofkaa hebel ceeb iyo caydh baa isugu darmatay baale marka madmuumanna waa ceebti makhduulanna waa caydhi oo waad guuldaraysatay labadaasay suka raaciya haddaad ilaahay ka durugto wa qadaa rabbuka ilaahaagu wuxuu xukumay anlaa tacbuduu ilaa iyaah isaga mooye inaydaan cid kala caabudin cibaado dhan walba inta qur-aankuu ka warramayo xadiidku wixii ilaahay loogu cibaadaysanayay wabilwaalideyn ixsaana labadiidin dhalayna ina u samafashaan labadiidin dhalay waa xaqa labaad wey xuquuqda lagu leeyay ka mid a aabbiyo hooyo wey qofka labadaa kasoo dulbooda ee u samafali waaya khayr kaloo laga sugayaa ma jiro waayo dee labadii iska dhalay asalba u ahaa inuu ifkan yimaado kol hadduu ixsaan waayo rajo kale ma leh kolkaa ilaahay wuxuu sii tilmaamay xaalada ay waalidku aada u baahi badan yihin oo wuxuuhi imaa yabluqanna hadday gaadhaan cindaka agtaada alkibara weynaan iyo gabow axaduhumaa midkood hadduu gaadho aw kilaahumaa ama labadoodiiba ay agtaada ku gaboobaan falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin uf baa laydin yidhi ha odhan waa ereyga ugu kooban macnaha cay iyo waxyeelo kale iskaba daaya uf hodhan waa ismu ficl mudaaric baa laya atadajaru lakumaa waan idin karhaya ha odhan walaa tanharhumaa hana huruufin oo ha guulguulin oo ha u cagojuglaynin waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qowlan kariiman hadal dabacsan oo wanaagsan oo ka farxiya oo qalbigooda dejiya waqfid lahumaa waxaad u dabcisaa janaaxa dulli garabka dulliga baalka dabacdasan weeye shimbir baa laguu shabahayoo markuu aada ugu naxariisanayo dhalihiisa yaryar iyo ogxaantiisa saasuu baalasha ugu kala kaxeeyaayoo uu kusoo ururiyaa isagoo u naxariisanaya naxariis buu muujinayaa markuu saa dhibaatada uga ilaalinaya garbaha garabka dabacda san u laalaadi min araxmati naxariis awgeed aada u naxariisanayso gacantaada iyo ku kakanaanin waqul waxaad tidaahdaa rabbi irxamhumaa ilaahay ow labadan u naxariisa kamaa rabbayaani siday ii koriyeen raxiima sakiiraa anigoo yar ilaahay ow labadan u naxariiso siday ii koriyeen siday ii koriyeen ilahay ugu naxariiso marka halkaa waxa ma odhanin nasku waqul rabbi irxamhumaa kamaa raximaani say iigu naxariisteen laakiin waxa la kamaa rabbayaani midhka markaa xusuusta mudani mudane waxa weeye tarbiyadii waa qiimaha tarbiyadu ay leedahay baa aayaddu ay bayaamisay waalidku wuxuu ubadkiisa u naxariistay goorma markuu rabeeyey markaanu rabaynin naxariisba uma hayo wax naxariisii ma jirto weligiiba afka waxuu guro ha dhargiyo oo haddaba ordee laakiin kol haddaanu tarbiyo siinin isagoo yar umu naxariisa marka midhka lagu xusuusanaya waa qofkii ay qof ka dhigeen ee ay tarbiyeeyeen saasuu ku xusuustay waalidka ducada lagu ducaynayay ka mid tahay marka sidaasaa qur-aanka kariimkaahi oo ugu dardaarmay weladkii waalidkii macnaha dad kuwii kuuguba dhowaa oo aabbihii iyo hooyadiiyabaad sidan lagugu dardaarmay iyagiina si gaaraa loogu dardaarmay iyadoo adiga lagu dardaarmayo ilaahay baa markaa addoomaha mid walba ka kale uga naxariis badan taasaa nasku laga faa'idaysanaya dee waalidku kollayba aakhiru zamaan kolkay gaadhana inkaarahaasii badanayo dee axaadiidta cuquuqa aada u badanayso nin baa jihaad ku socda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey waalid ma leedo haabu fa fiihimaa fajaahid buuri dee labadun la dagaal macnaha korintooda unaxariisashadooda iyo la dadaalkoodaaba dagaalaba marka halkaasun dagaalka ka gal buuri mar kale wuxuu lahaa jannadu hooyooyinka adimadooda ayuunbay ku hoosirtaa lagala baxo rabbukum ilaahaynu aclamu aada buu ogi badan yahay dadow bimaa fii nufuusikum waxa nafiina ku jira nafiina waxa ku qarsoon ilaahay unba aada u ogsoon in takuunuu saalixiina haddaa wanaagsan tihiin fa inahu rabbi kaana wuxuu ahday lilawaabiina kuwa isaga in badan u towbad keenaya kafuura mid u dembi dhaafaya arrin aada u cajo badan weeye ilaahay wuxuu ku leeyahy inaad ismacaanaynaysa iyo inay kaa dhab tahay alla wuu koogi inuu qofku dadka istusayo oo raxiim uu iska dhigayo munaafiq yahay iyo in kale ilaahay wuu kaa warhaya waati sii haddaba xuquuqdii baa lasii wada alxasilinayse waatii waxaad u qudhaayoo tiisaa dal qurbaa ka dhawaalaha xaqahu sii xaqahu wixii uu kugu lahaa ilaahay uu kugu ballamiyey walmiskiina ka baahanna siiya bulshada ka mida iyo wabna sabiili ka socdaalka ah walaa tubadir ha filiqtamin tabdiilan daadaadin oo xoolaha meelaan ku munaasib ahayn ha ku bixinin sidaa weeyo dadka dee intii kugu dhoweyd baa laga bilaabay waxbixintii ilaahay baa addoonka aan cidhiiri gelininba hadii lagu idhaahdo waxbixi oo imanka xaggan dambe laga bilaabo ka waran musaafirka ku bilo oo miskiinka ku xigsii oo yatiimka ku xigsii oo waalidka iyo kuwaa dambaysii haddii qofku uu yar jeejeesan lahaana wuxuu odhan lahaa waran maa laga bilaabo kuwan igu dhow kuwanaaba sii baahanbe su-aaluhu waa kuwa had iyo jeer u bata bal ka waran haddaan waxaa bixiyo oo aan siiyo walaashay aan siiye tana kan u ahay ilahay iyagiibaabu uga soo bilaabay wuxu hi balanta kuwan kusoo filow dadkuna dee wuu isku wada xidhanya mid waliba intay ku dhow mar kusoo filaada way isku soo dhodhowaan marka tabdiirku waa maalkii aad ku bixiso meelaan ku munaasib ahayn tabdiirka waxaa lagu kaloo lagu tilmaamay wixii aanaad ka maarmayn aad u baahan tahay aad bixiso ina almubadiriina kuwa wax saydhaya dhaqaalaha ku xun kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaaiin shayaaiinta walaalahood wa kaana shaydaanuna wuxuu ahaaday lirabbihi ilaahiisa kafuura mid ka gaaloobay waayo walaaltinimo shaydaan maxaad u malay walaaltinimo shaydaan maxaa laga faa'idaystaa waxaa laga faa'idaystaa waali iyo wareer iyo gaalnimo sidaa ilaahay u caddeeyey marka tabdiirka ugu weyn bay ka mid tahay adigoo maalkii ilaahay uu kuu dhiibee lagu imtixaanaya ummaddu u baahnayd ehelkaaga u baahnaa ku marqaama oo dabeetana dhan walba u rida oo qiiq iyo qarmuun ku baabi'iya oo afuufa ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin miyaad nagu qancin karaysaa oad odhanaysaa marqaankaaga iyo wareerkaaga iyo qaylkaaga iyo qarxintaada iyo buufiska waxaasoo dhan marka la isku daro wuxuu yahay danbuu tayda iyo ta ummadaba u yahay ma odhan karayo xaqiiqatan wax dee qofna uu ku doodi kara maaha waa ibtilo mudan in laga hado way dhacdaa qofkii mararka qaarkood inaanu waxba hayn waxna la soo moodo ilaahay baa taa xaliyo waxau ihi waimaa tucridanna haddii aad kasii jeedsato canhum dadkaa lagu yidhi waxsii haddaad kasii jeedsato oonad waxba siinin ibtiqaa'a raxmatin adigoo naxariis sugaya min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka imanaysa ila qofku inuu quusto maaha kollay arsaaqadunbaad sugaysa arsaaqadaasoo tarjuuhaa aada rajaynayso faqul waxaad ku tidhaahdaa lahum dadkaa lasoo sheegay qawlan maysuuran faqul lahum qawlan maysuuran hadal debacsan ku dheh hadal debacsan adiga oo markaa aan waxba haynin haddii ay kuu yimaadaan oo icraabkanina maaha inaad afka ka marooriso saacidna kuma fasirin oo aad kasii jeesato qofkii wax kuweydiistay maaha laakiin waxa weeye qofkii meel hoo doonaysa hadal ma mara baa la yidhi haddaanad u dhiibin kollay waad kasii jeesatay un isaga oo waxba mar haddaanad waxba u dhiibin wuxuunaad ka dhigan tahay adiga oo kasii jeesumay ka dhigantahay isaga marka haddaanad waxba siinin weeye iyada oo waxay ka turjumaysaa marka ibtiqaa'a raxmatin min rabbika tarjuuha intaa kolka la ysu geeyana waxay tilmaamaysaa adigoo faramadhan ase sugaya nicmada ilaahay oo qofku markuu faqiirka ya ama uu faramaran yaha wuxuu bixiyo aanu haynin kollayba ma quusanine wuxuu rajaynayaa un wax uu helo qowl maysuura u dhaho dee hadal wanaagsan un ku khaaraji qowlun macruufun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adaa hadal fiican un ku khaaraji isaguna wuxuu doonaya ha yidhaahdo miskiinkii allah kariimtu way kala xanaaqaan kolley haddaad tidhaahda allah kariim oo uu xanaaqo waxba hala sii wadin hala la dagaalamin hana caayin hana caayin faqul lahum qawlan maysuuran aimada qaarkood waxay ku fasirayaan haddii adigoo nicmo rajaynaya iyo naxariis iyo maal ku iman doona ay ku soo waxmoodaan dadkaa la soo sheegay u ballan qaad oo hadal maysuura ku dheh beri ha inoo ahaato bisha kadib bil kadib ha inoo ahaato siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waqtigaas leeda waxbaad helay macnaha markaanad waxayn laftigeeda ballanqaad waad bixin kartaa oon ahayn dee kii la yskaga khaarajinaye dadka la shaxaada siba mararka qaarkood mas-uuliyiinta dee mushkilad baa dhacdo dadku meelaha wax ka dayaa siyaasaddii iyo mas-uuliyiintii baa ka mid ah oo qofka waxaa la odhanayaa madax noo noqo dabeetana noo dhiib markaa qaarkood baa intay u ballan qaadaan yidhahdaan miyay ballanta beentii uga daraysa iyaba uu kusii dhaqaajinayaa une taa maaha laakiin waxa weeye turuna weeye tani turuna faqul lahum qawlan maysura walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidho ilaa cunuqika qoortaada bakhiil ha noqonin weeye waa goorta sidaasoo kale loo isticmaalaa waxa weeye qofku markaan waxba bixinin walaa tabsudha hafidinin kulalbasdi fidin dhammaanteed oo wixii aad haysay oo dhan ha wada bixinin kaad adugu baanayd kii carruurtuu baanayd ha wada bixinin fataqcuda dabeetana aada fadhiisato maluuman maxsuuran maluuman adoo lagu canaantay maxsuuran oo lagu faramariyey labada wasfi way u kala noqonayaan walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika maxaad raacin fataqcuda maluuman haddaad gacanta iska laabato dadkii baan ceeda uga dhex bixiyo waa bakayl baa isu bixi fataqcuda maluuman waa lagu canaanan walaa tabsudhaa kula lbasdi wixiina ha wada hurgufinoo laafaxan ha odhanin fataqcuda maxsuuran markaana adiga oo faramaran baad yuurusan doontaa cadilan oo wuxuu isticmaalo waayo ina rabbaka ilaahaagu yabsudu risqa arsaaqada wuu ballaarinayaa liman yashaau ciduu doono waa yaqdir wuu ku cidhidhayaa ay calaa man yashaa ciduu doonana waa ku yaraynayaa inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoomihiisa khabiiran basiiraa mid xogaalu ho arkaya aayaddu waxa weeye midna ilaahay waxba uma waayina imtixaan baa jira khabiiran basiiran waxay tilmaamaysaa armu ku wanaagsan yahay ama waaba jirtaa waa xaqiiqee mid waliba sida loo qadaraan ku wanaagsan yahay ka lagu yareeyey iyo ka loo kordhiyeyba saas ku wanaagsan alla waxa uu ka warramay xuquuqdii iyo waajibaadkii iyo waxyaabii dadku ay isku lahaayeen waxa le walaa taqtuluu hadilina awlaadakum ubadkiina dadow khashyata imlaaq faqriga gaajo ka cabsigeed duruuf baa jirta xasaba zuruuf ha odhanin oo duruufa u dilina carruurta imlaaqu waa gaajo idinkoo ka cabsanaya naxnu narsuquhum waiyaakum annagaa arsaaqaynabaa ilaahay uhi iyaga iyo idinkaba labadiina qolaba anuunba afka wax idinku guraye waxba ha ka dayrinina hodhanina waxba isku soo ururaya isku soo dhalaalaya ina qatlahum dilkooda ubadka la laayaa kaana wuxuu ahaaday khidan dembi dembi buu ahaaday kabiiran weyn waa gef aada u weyn khidan maaha kii khada ahaa ee qofku aanu dembiilaha ku ahayn maaha laakiin khidan waa ifni kabiiran weyn dembi weyn weyn ubadkoo la laayo ama kan ifka jooga ha ahaado ama kii abooshanka lagu sameynaya caloosha laga soo ridaya ha ahaado ubadku waa isku wada mid walaa taqrabu zina baasha sinada la idhaahana ha u dhawaanina ha u dhawaanina macnaheedu waxa weye kahortag sameeya maxaa keeni karaa waxaa keeni karaa sida dee islaamkuba waxyaabaha uu xaaraantinimeeyey sinada muqadamaadka wahe ka horeeya o dhan muqadamaad iyo maqaasid baa jiray arrinku waxa uu leeyahy foore cirkuba fuuro leeyahy waxyaabaha foorahawa ayaa la iska ilaalinaya eegmadii xaaraan tahay iyo taabashadii xaaraan tahay iyo sheekadii xaaraan tahay iyo khulwadii xaaraan tahay isla gooni noqoshadii macnaha waxyaabahaasoo dhan oo islaamku uu xaaraan ka dhigay saad qur-aanka ka akhriyi karayso walaa taqrabuu so ayay soo gelayaan laakiin intaa la sameeyaaba dee dabkii wuu huray innahu bahalkaa sinada la idhaahdaa kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo wasaaa sabiilaa wuxuuna u xumaaday waddo la maro dad waddo uu ku wada xidhiidho taasaa u xumaatay buu ilaha yidhi ila ilaha isagaa yaqaana waddada lagu halownayo intee lagu halaagsanayay markaa dee ka tegidda ha u dhawaanina waa kasii ha samaynina ha u dhawaanina waa kasii xeel dheer kahortagaasaa kolkaa lagu dadaalaya saasay tahayoo dee almadaahib alibaaxiya madaahibtiina wax waliba waa noo waa dimuqraadiyadoo dadku wuu xoroobo rag iyo dumarkuba waa xoro waa la reer magaaloobay tamadun baa jira iyo taxadur oo adiga arkayo aayaddan ay gidaarada ku qoraan iyo boodharka iyo laakuruusarada ay wareejinayaan aidiska hala iska ilaaliyo laakiin maxay raaciyaan condhomka hala gashado subxaana subxaana allah waa arrin aada iyo aada u yaab badan in dad innaga ahay ay kula shaqaynayaan sinada sida la ysaga ilaalinayaa iyagu ma arkaan in galmo xaaraana la daayay laakiin waxay ku leeyihiin bahalkaa ha la iska ilaaliyo cinjirkaasun hala kashaday bay kuleeyihin subxaan allah oo khulwadii ha jirta rag iyo dumarkii isla gooni noqonaya kuwii isla ciyaaraya ha jira ee isdhex maraya laakiin haddana iyada ha la iska ilaaliyo waa waxna inoo qala mindiyahana qariya ma isqabanaysa taasi markaa foolxumada sideeda in looga fogaado weeye gaalana inagu waanin maysa innaga aayaadkeenna qur-aanka inagu ilaahay baynu ka qaadanayna ilaahay baynu ugu cibaadaysanaynaa wixii xaaraan ah aynu ka tegayna waa xalkii rasmiga ah ilaahay inoo inoo soo dhigay wey qofkuna sideedaba hadduu uga tago waxaan cudur baad ka qaadi ma aha shay cibaada ah taas lama yidhaahdo laakiin waxa waa inuu uga tagaa daacatan lilaah isagoo ilaahay ku adeecaya oo ilaahay ka tala qaadanaya walaa taqtulu nafsa ha dilina allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu mamnuucay dilkeeda ilaa bilxaqi oo lagu dila mooyaane taasina waa arrin weyn oo qofku xuquuqda uu leeyahay xaqa ugu horreeya weeye xaqu lxayaa inuu noolaado haddii naftiisa loo daya waay waxba kale loolama haray waman qutila qofka la dilo madluuman iyadoo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waxaan u yeelnay buu ilahay yihi liwaliyihi kii xigtada u ahaa sultaanan awood baanu siinay awooddaasi waa maxay nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam waa in gacanta loo soo geliyo kii dilay oo la idhaa kan weeye xigtadaada kii dilay hebelkii walaalahaydeen ama inankaagii ahaa dabeedna suldaanka wuxuu nabigu ku fasiray saddex arrimoodba inuu qofkani xaq u leeyahy inuu qisaasto iyo inuu ma ka qaato iyo inuu idhaahdo waan ku cafiyo dhaqaati sidaasaa wax ku bogsadaan laakiin bustaynta aad arkayso ee odayaashu koofiyada dheer ay usoo qaadanayaan ee odhanayaan reer hebel haddaynuna xeer inooma ahayn in wax la ysu qisaasee dee aan sawasawayno ama ha la iska ilaaween muddo waxaana ha kala maqnaadeen waa milil guudkiiyo gadaal ka qarxaya xaqaa'iqa in loo noqdo oo ilaahay laga qaato weeye suldaankan la soo celiyo inta suldaankaasi maqan yahay xal jiri maayo waa xurgufo boqol sannadood kadibabaa qarxaya konton sannadood kadib labadaa reer aanaa dhex taala waxaan oo dhan waxaa bogsiin karaya saddex qof laba qof oo labadaa reer ay kala qisaastaan ama suldaankan la soo celiyo xaqaa'iqa dhabta ayaan laga boodin ilaahay wuxuu ihi falaa yusrif waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan weligaa suldaan baanu siinay iyo awood baa gacanta loo geliyay baa ilaha wuli haddaba falaa yusrif yuu ku xadgudbin filqatli dilka yuu ku xadgudbin qofkan isaga ahee soo hadhay wey kii dhintay maaha kan soo hadhay awoodda la siiyey dilka yuu ku xadgudbin sababtuna waxay tahay innahu isagu kaana wuxuu ahaaday mansuuran mid loo hiiliyey ilaahay baa u hiiliyey oo dowladdaa u hiilisay oo muslimiintaa u hiiliyey ilaa madluumkaynu ag taagannahay marka kolka loo hiiliye suldaankii la siiyey layidhi hebelow saddexda yamaad yeeli ayaa muxuu yidhi magtaan ku raalli noqday wuu iska busaaradaystaa kasoo qaado magtiibuu qaatay koordhow buu laba kacleeyo wuu dilay kiibuu dilay qad asrafa fi lqatli markaa muxuu sameeyey dilkiibuu ku xadgudbay mansuurnimadiina si xun buu u isticmaalay hiilintii loo hiiliyeyna dhinac xun buu uga faa'idaystay mar hadduu mag ku raalli noqday ama wuu cafiyey markaa uma banaano tallaabo kale isagaa la qisaasaya markaa falaa yusrif fi lqatl dilka uu ku xadgudbo waxaa noqonaysa kii wax ka dilay mid aan ahaynoo uu dilo taasina waa israaf fi lqatl muxuu kani u geystay isku qol ay ahaayeen socon mayso walaa taqrabuu buu ilahay yidhi ha u dhowaanina cunistaayo maalal yatiimi xoogaha xoolaha agoonta ilaa bilatii hiya axsanu arrintii wanaagsan oo ugu dhowaataan mooyaane xataa yabluqa ashuddahu jeeruu gaadho wakhtigu isku tuntay ee uu mudakarayo wakhtiguu qofkani mudakar ama xilasaamad noqday mooyaane in ka horaysa ha u dhowaanina waktigaa kolkuu gaadho dee waad u dhowaan kartaa isiibaad odhan kartaa wuxuu ku siiyaana waa sax markaa ilaa bilatii hiya axsanu waa maxay waa adigoo ugu shaqaynaya adiga oo la jecel inuu maalkiisa horu maro uu kaaga filaado adigoo ka qaata mushqaayadda qaarkeed haddii aad dee faqiirta akhlaaqda iyo adabta wanaagsan ee ummadi ummad ku noqonaysaa waa tan eeg waa arrimo ijtimaaciyahoo iqtisaadiyahoo siyaasiya ayaa qur-aanku uu ka warramaya wa awfuu bilcahd ballantana oofiya baa ilaha wuli ina alcahda ballantu kaana mas-uulan mid la weydiinaya wey cahdiga laftiisi baa la odhanaya hebel miyuu ku fuliyey cahdigiiow dee amahaabuu odhana ma maya hebel ballan buu qaaday ballan ummad loo qaaday ha aad mid qoys loo qaaday ha aad mid qabiilo loo qaaday ha ahaat midaad caruurtaada u qaaday ha ahaato midaad saaxiibkaa u qaaday ha ahaato alcahd waa caam wey wa awfuu baa ilahay uhi waxaad dhammaystirtaan alkayla miiska waa galaan miiski idaa kiltum marka aa miisanaysaan marka miisataan wazinuu waxa aa wax ku miisaan waxaa wax ku miisaantaan bilqistaasi almustaqiim kafadda toosan ama kiilo saxa qistaaska labada loo istic qustaas iyo qistaas aimada qur-aanka soocdada waa akhriyayaan macnaheedu mid saxa waxa lagu miisaamo weeyo mid diistiisan ama quruur xibad laga daadiye la yaan dadka laga hoos tusi waxa weeye kafaduna waa inay saxtay ka la saarayaana waa inuu saxyay daalika arrinkaasi khayrun wuu idiin wanaagsan yahay ay fi dunya adduunyada wa axsanu isagaa wanaag badan ta'wiilan mustaqbalka dambena adduunya aakhiraba saasaa idiin fiican haddaad doonaysa inaad dhaqaale kordhiso xalaashu ku kordhaa aakhirana saasaa kugu fiican cinda allahi wa cinda annaas adabti iyo akhlaaqda wanaagsan oo alla inoo jeexaya eeg walaa takfuha raacin baa lagu yidhi hadabagelin maa shay laysa laka bihi cilmun waxaanaad aqoon iyo ogaansho toona u lahayn hadabagelin oo ha isku hawlin macnaha malamalayni waa la yidhi buu yidhi baa la yidhi yay kaa noqonin xaajadu hebeltoo halkaa wuu sii gelayo waxaasaa uga jeeda ha odhanin hebel halkaasuu maro waa laga sii dambeeyey ha odhanin walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaan diin ahayn diin ha ka dhigin walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun markhaati beena ha furin dad ha ugu kala hiilinin si aan garsoor ahayn waidaa qultum facdiluu walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun fatwo aanaad waxba ka ogeyn ha bixin oo diin waxaad ka sheegtaa wax daliilood ku qanacsantahy ama xaqa ha ahaato dhan walba waa noqonaysa ina samca baa ilaahay uhi maqalka walbasara aragga walfu-aada caqliga kullu ulaaika intaasoo dhammi kaana wuxuu ahaaday canhu mas-uulan xaggiisa mid la isweydiin doono ilahay intan oo dhan ba isagaa kugu rakiba qiyaamaha wuxuu kusu-aalayaa maxaad ku qabatay agabkan maxaad u adeegsatay de maxaad odhan alaada ka fikir jawaabta walaa tamsiha walaa tamsh ha soconin fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan adigoo leedoonaya oo isjejebinaya oo isqaadqaadaya ilaahay la isuma xariifiya adigoo ismaroorinayo socodkaagii ka tegay kibirowgii saa ad arkaysa gaalada dadka muslimiintaa ku kibraya ama qofkii oo ismooda waxaanu ahayn marka maraxu waa socodka macalkibirka inaka adigu lan takhriqa alarda baa ilaahay uhi bal hadda si ilaahay addoonkii ula hadlaya eeg dhulka kala dilaacin maysi walan tabluqa aljibaala buurahana gaadhi maysi duulan dherar ku gaadhi maysi dhulkiina maad kala dilaacin buurtiina dherar kumaad gaadhin macnaheedu waa maxay intaad tahay dhaafi maysi marka had iyo jeer qof laga fadhii waayo digdigtiisaa la idhaahdaa warshaarkaaga dhaafi maysida iska joog macnaheedu waxa wey imika intaad tahay dhaafi maysi hebelow bararina maysi kala bixina maysi sida balastiga iyo cinjirka intaad tahay unbaad aadama yaroo ducuf oo tabar daran baad markaas saasaa ilaahay addoonkii u qanciyay kullu daalika baa ilahay uhi kaa la idiin soo diiday dhammaantii kaana wuxuu ahaaday sayi-uhu xumaantiisa xumaanuu leeyahay baa la idinku diidaye cinda rabbika ilaahaaga agtiisa makruuhan mid laga nacay wey waxaasoo dhan waxaa la idinku diiday xumaanuu leeyahay halkaa waxa kaaga cad wax ilaahay uu inoo diiday khayr kuma hadhin wax ilaahay uu inaga xaaraantinimeeye dawo iyo calaf iyo wanaag kuma hadhin yaan laga daba dhicin kullu dalika kaana sayiuhu cinda rabbika makruuhan foolxumuu leeyaho ilaahay u nacay dalika intaasoo arrimooda la idiin soo sheegay mimaa awxaa ilayka rabbuka ilaahaagu wuxuu idin ku waxyooday wey adiga nebi maxameda oo min alxikmati xikmad ah xikmad ah waman yuta alxikmata faqad uutiya khayra kaiira walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar ilaaha ilaah kalaha la caabudin arrinka ugu culusi waa kaas fatulqaa dabeetana waxaa lagugu tuuri doonaa fii jahanama naarta la idhaahdo maluuman madxuuran maluuman adiga oo lagu ceebeeyoon ceebi ku harin madxuuran ay malcuunan oo lagu nacdalay oo lagu fogeeyey waxaad arkaysaa xuquuqda ka ugu weyne iyo cadaaladda ta ugu mudakarsani waa ilahay xaqiisa la siiyo kaasaanu kusoo bilaabay akhlaaqiyaadkan iyo waajibaadkan qofka la faraya iyadaana lagu khatima afa asfaakum rabbukum ilaahaynuma wuxuu idiin doortay dadow bilbaniina wiilasha watakhada min almalaa'ikatina wuxuu ka dhigtay inaatan dhadig miyaa inakum idinku la taquuluuna qawlan cadiiman hadal aada u weyn oo ceriyo dhulballa qarxi gaadhay dembiga uu leeyahay dartii ayaa tidhaahdeen annaguna inamadaanu leenahy ilaahayna habluu leeyay tilka idan qismatun diizaa taasi waa qayb gardarro ah walaqad sarafnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu cadcadaynay oonu iftiimin oonu dhegdhegnay fii hada alqur'aani kitaabkan dhexdiisa kulla shay yaxtaaju ilayhi lbashar wax kastuu dadku ugu baahan yahin waanu idinku cadcadayn bal intanun dib u eeg lagu soo faray diinta kale iyo kitaabka kale iyo nidaamka kale laga helaya waakii qaanuunka haddaynu tusaale usoo qaadano cuquubaadka ama xuduudda ama dilkoo kale dowladahan imika horumarkii oo sheeganaya xadaaradda qayb qaybo badan oo kamid a sida da britaaniyadan oo kale imika eela dimuqraadiyad baanu soo waaridaynaa ingiriiska waxa weeye booliska aad usoo sheegaysaa qofki waxaad leedahay war dee wuu ii cabaysto wuu igu ridayaa qorigii boolisku muxuu ku leeyahay dee horta ha ku dilo markuu ku dilun baanu dee qabane iminka muxuu sameeyey aanu ku qabanaatay qofku xorriyadiisa laga qaadi maayo waa iska xor wey qorigiisa uu iska sitaa kow oo markuu aakhira u carraabay uu dhinta maxaa uga dana haddii lasoo qabtiyo haddii la xidho subxaan allah arrin aada u adag wey walaqad sarafnaa fi hada alqur'aani liyadakaruu wamaa yaziiduhum baa ilaahay uri uma kordhinaya ilaa nufuuran diidmo unbuu dadka u kordhiyey qur-aankii wixii aan iimaan lahayn qul waxaa tidhaa low kaana macahu haddii ilaahay ay wehelin lahaayeen aalihatun ilaahyaal kale hadday alla la jiri lahaayeen kamaa yaquuluuna sida ay leeyihiin gaaladu idan haddii taasi tiri jiri lahayd labtaqo way raadsan lahaayeen ilaahyaashaa kale ilaa dil carshi ka carshigale sabiilan waddo ayay u mari lahaayeen ay kula murmaan subxaanahu alla isagaa hufan wa tacaalaa waanu ka sarreeyaa camaa yaquuluuna waxay daldalayaan ay sheegayaan culuwan kabiiraa weynaan iyo sarrayn aada u weyn adeegata daliilka caqliga lagu soo dhigay daliilka caqliga waa adilada caqliga nasku wuxuu ku faraya in caqligaaga si fiican u isticmaasho adduunyada waxaa iska macruuf waxa madaxtinimada iyo maamulka la yidhaahdo iyo wada lahaanshaha iyo hogaamintu haddii tacadud yimaado tirow hadduu yimaado oonay meel ay ka go-daa jirin takhaaluf baa ku xiga in la murmo takhaalufku marka uu yimaadana waxa ku xiga tafaasud in wixii ay kala daataan oo ay baaba-aan ayaa ku xigta haddaba haddii laba ilaah iyo wax ka badan ay jiri lahaayeen ka u weyne carshiga leh cid ku qabsataa soo bixi lahayd kolka uu ciddaasi ay ku qabsatana la fasadat isamaawaatu walard sida aayadda kale ku sugan cir iyo dhulba sidan uma jireenba waxbaba iskuma hagaageena way isku yaaci lahayd ilaan ku dhufabuu ka kalena odhan lahaa dhan walba ha seegta dhegle ku shub dhan walba ha lagu qade sida macruufka ah hadda had iyo jeer wixii wax wada leh ee kaga timaada subxaana allah idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila tiina may jirin wax fasaaday ma jiro waxoo dham siduu ilaahay ugu talagalay u socdaa oo adiga arkayo kaalandarkaa iyo baalkaa yare taqwiimkaa dusheenna ku qoran bani aadamku ilaahay tadbiirtiisa wanaagsana ay uga barteen iyagoo ku soconaya ayay bilaha iyo sanadka iyo maalmaha iyo saacadaha sii qoreen wax isweydaaranayana ma leh ilaahay siday uga barteen unbay qoreen sidii baanu ku wadaata rabbi tabaaraka watacala wax isweydaartay ma jiro tusabbixu lahu ilaahay waxa u tasbiixsanaya asamaawaatu sabcu samooyinka toddobada iyo walardu dhulka iyo waman fihinna inta ka dhaxaysa tasbiix ilaahay bay wadaane la socda wa in min shayin shay ma jira ilaa hadduu jiro yusabbixu bixamdihi ilaahay buu tasbiixsanaya mahadnaqiisana wuu ku daraya walaakin laa tafqahuuna waydaan garan karaynin waydaan fahmayn tasbiixahum si ilaahay ugu tasbiixsanayaan innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday xaliiman mid dulqaad badan oo qafuuran dembiga dhaafa marka taa macnaheedu waxa weeye waxaanoo jiiq jiiqdahaya iyo kownkan kalaacida duwan leh mid waliba tasbiix buu wadaa mid bari mid bad ku jira iyo mid berri ku jira iyo mid buur saaran iyo mid noolo ah iyo mid aan noolo ahayn tasbiixdanina laysat tasbiix alxaali walaakinaha tasbiix alqaal ma aha inuu u dhigan yahay hab uu tasbiixsan lahaa laakiin waa mid hadal ah sidaa ilahay ui waydaan fahmayn ee waa wax lagu dhawaaqayo ilaahay saasuu uga warramay tabaaraka wa tacaala in addoomihiisu ay u heelan yihiin hadday jiraan midhmidh liita oo jin iyo insi ka mid a oo iyagu ilaahay tasbiixdiisa iyo mahadnaqiisa diiday saasaa looga badan yahay ilaahayna marnaba uma baahnaa laakiin waxaa laydinka warramaya in xagga loo badan yahay khalqiga ilaahay u badan yahay aydaan ka dhicin ee raacdaan allahu aclam